bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiha taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha agosto sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika oo ka dhacay saakim qaybo ka mid ah deegaankaasi iyadoona gudaha deegaanka ay dagaal xoogan labada dhinac oo ku dhex maray ciidamada huwanta ah oo ay hogaaminayaan sida la sheegay ciidamo cadaan ah ayaa waxaa la tilmaamay in ay u suuro gashay inay la wareegaan qaybo ka mida magaalada iyadoo rasaasta teela laga maqlaya duleedka magaaladaasi waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalka saaka uu ahaa mid aada u culus oo ay weerar hubaysan qaadeen ciidanka huwanta ah ee ay hogaaminayso dowladda soomaaliya kuwa midooda afrika ee amisom iyo saraakiil cadaan ah sida la sheegayo wararka waxay intaasi ku darayaan in xaaladda haatan ay tahay mid degan ayadoona gacanta ay ku hayaan goobihii lagu dagaalamay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa misoom wariye ku sugan magaalada afgooye oo aan qadka telefoonka kula xidhiiray ayaa wax ka weydiiyey xaaladda dagaaladan iyo sida ay tahay asigoo inooga xog warramay xaaladii ugu dambeeyey ee deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose
markii saaka waa berigii hore ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom oo iskaashanaya ay weerar ku qaadeen deegaanka berire oo hoostaya degmada awdigle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa halkaa waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo amisom oo dhinaca iyo sidoo kale ee kooxda al-shabaab wararkii ugu dambeeyey ee hadda iga soo gaaraya deegaankaas ayaa ku warramaya in ay socoto rasaas teelteel ah oo labada dhinac ay isku ridayaan maasan tahay ilawareegyo halkaa ku sugan oo saaka aan la xidhiiray waxay ii xaqiijiyeen in ay jiraan khasaarooyin labada dhinac kala gaaray inkastoo si rasmi aanan loo xaqiijin karin rasmi ahaan khasaaraha inta uu gaarsiisan yahay sidoo kale waxaan la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka deegaankaas berire ee maamulka dowladda soomaaliya guddoomiyaha deegaanka berire ee maamulka dowladda oo aan la xiriiray ayaa waxa uu ii xaqiijiyey in qorshahooda uu yahay sidii al-shabaab ay kaga saari lahaayeen halkaas oo ciidamada dowladda iyo amisom oo dhinacaah ay gacanta ay uga dhigi lahaayeen deegaankaas marka waa la ogaan doonaa wixii waraa ay kusoo kordha ee saacadaha soo socda ilaayo hadda rasmi ahaan dib si rasmi ah deegaankaas gacanta uga heysa oo la sheegi karo ma ay jiraan ciidamada dowladda waxaa lagu soo waramayaa iyo kuwa amisom in qayb ka mida deegaankaas inay ku sugan yihiin dhinacyadii kale ee horey halkaa ugu sugnaana waxay joogaan meel u dhow deegaanka berire dadka deegaanka oo qaarkood weli ku sugan halkaas ayaa ii xaqiijiyey in xooga dagaalka sidii saaka uu ku bilowday inuusan ahayn oo hadda rasaas teelteel ayaa laga maqlayaa deegaankaas kaasina waxa uu ahaa cumar macalimow oo inooga xog warramayay dagaaladaasi wixii warare kusoo kordha wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodara laga helo dowladda soomaaliya ayaa lagu wadaa in go-aan ay ka qaadato arrinta ka taagan maamulka hirshabeelle ee ku aadan khilaafka siyaasadeed ee haatan kasoo cusboonaanaya maamulkaasi iyadoo magaalada muqdisho uu soo gaaray guddoomiyaha baarlamaanka oo looga yeeray muqdisho kulamana la qaatay mas-uuliyiinta dowladda xukuumadda soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta in warbixin ay ka dhagaysato guddi heer wasiir ah oo ay u dirtay magaalada jowhar kuwaasoo kulamo la soo qaatay mas-uuliyiinta labada dhinac ee khilaafka haatan uu ka dhexeeya ee baarlamaanka oo la aaminsan yahay in laba dhinac ay u kala jabeen inkastoo guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay in baarlamaanka aan u qaybsaneen hal dhinacna ay yihiin asigoo uga baaqay mas-uuliyiinta dowladda inay tixgeliso go-aankii ay ka qaateen madaxweynihii maamulkaasi hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble oo xildhibaanadu xilkii ay ka tuureen kal hore maanta ayaa lagu wadaa in kulan ay qaataan mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan xukuumadda go-aanna ay ka qaataan khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan maamulka hirshabeelle marka ay warbixin ka dhagaystaan kadib guddi wasiiro ah oo ay dhowaan dirtay xukuumadda soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wasiiro ka tirsan maamulka galmudugna waxa ay ka qayb galeen doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ee ururada bulshada ra'yidka ah ee deegaanada galmudug iyadoo ilaa iyo afartan deegaan oo ka tirsan deegaanada galmudug bulsho ka kala timid oo doorashada ka qaybgalaysay ay ka dhacday magaalada cadaado doorashadan ayaa waxaa la sheegay inay ahayd mid ay ku tartamayeen ilaa iyo lix musharax oo u kala tartamayay guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen waxaana doorashada ka qaybgalay wasiiro ka tirsan maamulka galmudug iyo xildhibaano bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada cadaado iyo qaybo ka mida deegaanada maamulkaas uu ka arrimiyo oo ay ka kala yimaadeen dadka ka qaybgalayay doorashadaasi deegaanada galmudug ayaa waxa ay yihiin deegaano tan iyo markii doorashooyinka madaxweynenimo iyo ay ka dhaceen dib u soo hanaqaadaysay sidoo kalena ay ka dhacayeen doorashooyin kala duwan oo ay bulshada qaybaheeda kale isku dooranayeen ayadoo hoggaanka ururada bulshada rayidkana haatan uu ka dhismay deegaanada maamulkaasi wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida gobolka gadan waxaay sheegayaan in dadka iyo dunyada ay kula dagaalamayaan halkaasi biyaha iyo raashiinka raxan daanyeera ah oo la sheegay in si qasab ay ku gelayaan guryaha sidoo kalena ay qaadanayaan waxyaabaha ay ugu tagaan waxaana tuulooyinka arrintani sida aadka looga dareemay dhibaataduna ay ka taagan tahay ka mid ah tuulooyin lagu magacaabo dalsan uunsi iyo sidoo kale qurac jaabo oo la sheegayo in dadka ay dhibaato xoogan ku qabaan raxantan daayarada ah sidoo kale daayaradan waxa ay dhibaateeyeen dadka beeralayda ah ee halkaasi ku dhaqan kuwaasi oo ay sheegeen inay ka cunayaan dalagyadii ay beerteen ee ku yaalay qaybo ka mid a beerahooda waxaana dhibaato xoogan ay sheegeen inay ku hayaan daayaradaasi shabaabna waxaa la sheegayaa in saddex ruux uu ku dilay deegaanka waa gobolka laamo ee xeebta ah iyadoo la sheegaya in weerar qorshaysan oo al-shabaab halkaasi ay ku qaadeen ay ku dileen saddexdaasi ruux saraakiisha booliska kenya ayaa waxa ay sheegayaan in weerarka markuu dhacay kadib shabaab ay dileen saddexda ruux sidoo kalena ay gubeen guryo halkaasi ku yaalay saraakiisha waxa ay sheegeen inay wadaan haatan baaritaano ku aadan oo ay ku ogaanayaan halka weerarka laga soo qaaday waxaana warbaahinta kenya ay sheegayaan in weerarada noocan ee al-shabaab ay tiro dhowr jeero hore sidoo kale ka geysteen gobolka xeebta ah ee laamo oo ah meelaha ugu badan ee al-shabaab weerarada ay ku qaadaan gudaha waddankaasi kenya waxaana weeraradan ay imaanayaa xilli kenya ay sheegayso inay si aada u xoojinayso ammaanka qaybo ka mid a deegaanada maamulka ah waa dowladdaasi ee gobolka laamo horey shabaab waxay u weerareen saldhigyo ay ku lahaayeen ciidamada kenya gobolka xeebta ah ee laamo sidoo kale waxay geysteen weeraro kale oo tiro ah oo ay isla gobolkaasi shabaab ka furiyeen warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saara idiina akrinayay intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno mar kalena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu